subax wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa subax arbacaa laba iyo tobanka bisha februari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dadka ku nool caasimadda jabuuti oo siyaabo kala duwan uga hadlay walaac baryahanba soo kordhay oo ah wararka been abuurka ah ee lagu baahiyo baraha bulshada anu dhallinyarada iyo dadka kaleba waxaan kula telin lahaa wixii saxuun ka qaata warar badan oo beenana wuu sheega wax dee infiltrasion amaba sheegaba beena badan badan oo aad u badan baa jirto dhex socota bulshada maaragtay baraha bulshada taana waan ka waanin lahaa waar beenta iska daaya ha qaadanine radiyoga waxaa weya wixii fiican inaad ka sheegtid laakiin wax walba inaad ku hadlishid maaha waa ceeb weeyaan waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan fursadaha iyo caqabadaha dhallinyarada ciyaaraha kubadda koleyga ee magaalada nairobi ee dalka kenya qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa talaadii waxa uu ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiiska xabajoojinta ee khaza waxaana uu faray ciidamada inay isu diyaariyaan inay dib u bilaabaan dagaalka ay kula jiraan xamaas haddii kooxda mintidiinta ay sii dayn weyso lahaystayaal badan sabtida kooxda xamaas ayaa sheegtay isniintii kuna celisay talaadadii inay qorshaynaysa inay dib u dhigto sii daynta saddex lahaystayaal oo kale kadib markii ay ku eedaysay israa'iil inay ku guuldaraysatay inay buuxiso shuruudaha xabajoojinta kadib markii uu talaadadii kula kulmay boqorka urdun boqor cabdalla aqalka cad ayaa trump waxa uu saadaaliyey in xamaas aysan sii dayn doonin dhammaan lahaystayaasha harsan sida uu dalbaday shaqaalaha gurmudka degdega ayaa soo saaray midadka lix iyo toban bakistaaniyiin ah kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalkaasi libiya iyadoo toban kalena la laayahay wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistaan ayaa markii ugu horreysay ka warbixisay shilkaasi waxaana ay sheegtay in lixdan iyo saddex bakistaaniyiin ah ay saaraayeen doonidaasi shilkaasi ayaa waxaa badbaaday soddon iyo toddoba qof oo uu ku jiro mid cusbitaal la dhigay iyadoo saddex iyo soddon kalena ay ku jiraan gacanta booliiska koox ka socota safaaradda bakistan ee tripoli ayaa booqatay magaalo xeebeedka zawiya si ay ula kulmaan mas-uuliyiinta deegaanka iyo kuwa cusbitaalka zawiya sanad kasta kumanaan bakistaaniyiin ah ayaa lacag badan waxa ay siiyaan dadka sida sharci darrada ah wax ku tahriibiya si ay u bilaabaan safarro khatar ah iyo kuwo sharci darro ah oo ay ku tagaan yurub halkaasi oo ay rajeynayaan in ay shaqo ka helayaan oo ay u soo diraan lacag ay ku taageeraan qoysaskooda ku nool dalkooda bakistaaniyiin ayaa inta badan ka mid a kuwa qariqma doonyo ciriiri ah oo ku dega badda mediteraneanka ee kala goysa waqooyiga afrika iyo yurub halkaasi oo amarika ugu dhimashada badan ee muhaajiriinta adduunka sarkaal ka tirsan hay-adda baarista federaalka oo si qarsoodi ah ula hadlay a f b ayaa waxa uu ku qiyaasay bakistaaniyiinta isku dayda safarada sharci darrada ah sanad walba in tiradoodu ay gaarayso afartan kun wasaaradda caafimaadka ee uganda ayaa sheegtay talaadadii in kiisaska cudurka ebola ee uganda ay kor u kaceen ilaa iyo sagaal halka laba boqol iyo lixdan iyo shan qof oo kalena lagu hayo goob karantiila sagaalkaa qof ayaa waxaa ku jiray nin kalkaaliye caafimaad ahaa oo dhintay maalin ka hor intii cudurku aanu dilaacin bishii januari soddonkeedii bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee uganda ayaa waxaa lagu sheegay in sideedda bukaan ay helayaan daryeel caafimaad kuwaasi oo ku sugan xaalad degan toddoba ka mid ah dadkaasi ayaa waxaa la dhigay cusbitaal weyn oo ku yaala magaalada kampala caasimadda uganda marka laga soo tago mid lagu daaweynayo degmada bari ee impela iyadoo wasaaradda caafimaadka ay intaas ku dartay in xaaladda gacanta lagu hayo kaaliyaha caafimaad ee dhintay ayaa markii hore daaweyn wuxuu u doontay kampala kadibna wuxuu u safray impela halkaas oo la dhigay cusbitaal iyadoo dad ehelkiisa ahna ay ka mid yihiin dad laga daaweynayo cudurka ebola warkiina dhegeystayaal waa naga intaas aan ku horeyne warbaahinta bulshada ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a aaladaha warbaahinta ee ugu saameynta badan dunida casriga ee xilligan khubaro ayaa waxa ay sheegayaan in marka laga soo tago dhinacyada wanaagsan ee warbaahinta bulshada ay jiraan dhinacyo xun dalka jabuuti qaar ka mida bulshada ayaa walaac ka muujinaya wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha ay bulshada ku xidhiirto warbaahintan waxaa jabuuti nooga soo diray waryaheena v o a ramadaan muuse jaamac qaybo fara badan oo ka mida dadweynaha jabuuti ayaa beryahan dambe walaac ka muujiya wararka been abuurka ay ka baxa inta badan baraha bulshada iyadoo arrintaasi ay saameyn xoog leh ku yeelatay bulshada waa kuwan qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo sidan iigu warramay magacayga saddexan waa maxamuud xasan cali baraha bulshadu horta de iminka muddada imika labaatanka sannadood u dambeysay siiba shan iyo tobanka sannadood u dambeysay baraha bulshadu adduunka waa haystaa laakiinse baraha bulshadu waxa weeye wax walba waa sidii laga dhigo wanaaggana waa lagu isticmaali karaa xumaanna waa lagu isticmaali karaa marka xagga wanaagga lagu isticmaalayo waxbarashadaa hore loo marin karaa aqoontaa hore loo marin karaa wanaaggaa hore loo marin karaa karjarka iyo hiddaha iyo dhaqanka ayaa loo adeegsan karaa waddooyin badan buu leeyo wanaagga kolka loo isticmaalo faransiiska waxay idhahdaan malantonsione qof qof doonaya inuu jeerhabaabyo wax waxa weeyaan aarmigiisa ugu wanaagsan uu isticmaali karo kolkaa anigu waxaan jeclaan lahaa in qaybta koobaad loo isticmaalo ta labaad laga yarduwo oo dadku ay fikiraan oona ummadda laysaga horkeenin waa dhib badan bay leedahay kolka sida xun loo isticmaalayo tala ahaan waxaan odhan lahaa in laga feejignaado oo isticmaalkiisa siba qofka dhegaysanaya inaanu wax walba qaadan wax walba qaadanuu shaandheeyo oo uu iska eego waxay xumaani ku jirto waa kolliba waa suuq weeyaan maogtay nin waliba siduu doonuu isticmaalayaa kolkaa waa inuu qofka bilaaadankii gartaa waxaan hor joogay iyo warkan la siiyey inuu iska filtarayn karo uu garan karo waxan inay fake news tahay kolkaa waxay had iyo jeer dadka fake newskii la hadlaan dad gaarahoo ay og yihiin inay khaldi karaan cid walba lamaad kolkaa dadkaasaan leeyahay soo yarjeedo oo si fiican ha si fiican u isticmaala baraha bulshada hadalada blablale isu waxa weyn wixii fiican inaad ka sheegtid laakiin wax walba inaad ku hadishid maaha waa ceeb weeyaan taa waddanka ma qurux badno shicibkana way dhaawacaysa moogtahay aa oo waxaan jirin laga sheegaya oo ceeb weeyaan taana dadkay taabanaysaa moogtahay ilyaas abubakar maxamed waa maanta aalad wanaagsan oo de adduunka kusoo ku soo biirtay oo wallaahi dee adduunka lagu wala xidhiidri karayo laakiin mid baa jirta laba si laba siyaabay leedahay waa xaggii xumaantana way leedahay xaggii wanaaggana way leedahay dee ninba dhanka uu qaato uunbuu ma adragtay uunbuu uga qayb geli karaya yacni dee qayb wanaagsan uu ka qaadan karayaa yani dee resource sooga marka waxaan leeyahay runtii dadkuna inay xagga wanaagsan iyo wanaagga inay mar kasta wax ka raacaan maasha allah alxamdulilah maanta waxaanu yani isku arki karanaa oon yani ku wada sheekaysan karano ya toos iyo madarta iyo aragtiba markaa sida ugu wanaagsan oo yani dee yani aragtihaan ummaddu ay u aragto in qof walba uga faa'idaysto ayaan runta jeclaan wararku waxa waa isu gudbin waa waxa weeyaan waa qofkii ma khabar maadaa aan waxba ogeyn oo dee ummaddii wax la gaarsiinayo wayna wanaagsan tahay wallahi se runtaa aad baan u daawadaa anigu xagga maaragtay telefishanka way jirtaa waa runha warar banaabura way jirtaa laakiin dee warar aan sal iyo raatun lahayn iyaga meesha waa laga subriminaya mogtay oo waa waad ka saaraysaa oo dee adiguna waxa weeyaan gudbin maysid wixii xun dee gudbin maysid oo dee adigana kuma wanaagsano ummadda mujtamacana dee adduunka uma wanaagsano siciid galab xareed anu dhallinyarada iyo dadka kaleba waxaan kula telin lahaa wixii saxuun ka qaata warar badan oo beenana wuu sheega wax dee anfiltration amaba sheegaba oo maaragtay shiilan wuxuu sheega ma jirto ee warar kale oo bahabahaaya unbaa dhulka laga soo qaataa oo la sheegaa wararka iska daayaan kaleya dadka oo dhinaca fiican ka raaca dhallinyarada waxaa jira dhallinyaradu way ku foogan tahay iyo odayadii iyo maaragtay dumarkuba laakiin dhinaca fiican ha ka qaataan ta kalena dee beriga hore beenta badan ma jirin beeno badan badan oo aad u badan baa jirto oo dhex socota bulshada maaragtay baraha bulshada taana waan ka waanin lahaa war beenta iska daayi ha qaadinini wixii runa ka qaata wixii kalena iska dhaafa ayaan ka odhan lahaa ummadda anigu cabaas saciid cabdi baa la yidhahaa waa run resource isiyagu fiican yahay laakiin aankofinoogiisu waa wararkan xunee badan ee dhex socda ee dadkii haddeed way caadaysteen ay wax kasta aqbalayaan marka wararka marka xagga wararka markay tahay waa inaad dhegaysatiin internationaalka wixii nationaalee filtreeya ee la garanaya maaha namborta kii soo fadhiisto wax isku sheegayo war baan hayaayoo fag news iyo waxoo dadkii maskaxda loo geliyey marka intaa baan anu ku nacaa riso sosioga laakiin intiisa kale uu fiican yahay marka dadka waxaan ku waanin lahaa inaa wararka la garanayo ee weliga jira ee internationaalka inaa la dhegeysta iyo nationaalka oo ha ka helaysid war sugan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
ganacsatada suuqa cusub ee khudaarta ee magaalada jigjiga ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mid a ganacsatadii loo soo raray suuqa ay dib ugu laabteen suuqii hore ee isla magaaladaasi arrintaasi oo ay ku sheegeen in ay ku keentay suuq xumo warbaahintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaheenna v o a maxamed cabdiraxmaan gaata qaar ka mid a hooyooyinka iyo bulshada kale ee ku ganacsada mid ka mid a goobaha suuqa ganacsiga ku yaala magaalada jigjiga ayaa waxay goobtani ku iibiyaan khudaarta ka soo godo deegaanka iyadoo khudaartan ay ka jaban tahay khudaarta kale ee laga keeno goobaha kale ee ka baxsan deegaanka haddaba waxay ahayd muddo dhowr bilooda markii ganacsatadani suuqan la dejiyey si ay u ganacsadaan waxayna ganacsatada haatan suuqa ku ganacsada sheegayaan in dadkii goobahani ku ganacsan jiray ay dib ugu laabteen goobtii hore ee hadda ka hor laga soo raray taasna ay sheegeen inay keentay in dadkii shacabka ahaa ee wax ka gadan jiray ayna ugu imanin hadda wakhti xaadirkanna ay soo wajahday suuq xumo baahsan waxayna ka codsadeen xukuumadda in dib loo soo celiyo dadkii ka tagay suuqan si uu suuqani u noqda ayay yidhaahdeen mid camiran oo cid walba ay ka hesho adeegyadii ay hadda ka hor ka heli jireen waa kuwan qaar ka mid a hoyooyinkan ganacsatada ah oo u warramaya idaacadda v o a hooyooyinkii waxaan nahay ganacsigii araarse laga soo raray baan nahay halkanaan ku ganacsanaa annagota deegaankaan ku ganacsanaa tii deegaankana looguma yimaado dadkan araarse fadhiya waa dadkiina loo keenay ee dib nooga noqday hooyooyin waxaan nahay halkan ku shaqaysta waxaan dawladda ka codsanaynaa inay dadka noo keento inay meesha noo xoojiso in waxaan kuleeyahay dadka halka ku ganacsanaya in haqna loo wada keeno oon ku wada ganacsanno annaguna hooyooyinka waxaan nahay halka ku ganacsanaya ee dawladdu keentay dadkii araarse laga soo raray dawladdu keentaan nahay de waxaan kule waxaan idinka codsanaynaa inaad noo keentiin dadka meeshana aad noo xoojisiin khudaartan hibinaya wadan ka baxday basashan waa tii waa qiimaha ku wada weyin tana nooga jaban way nooga jaban tahay taa anagu ma iibsano taanaga annaga macal basasha xageena ka baxdaa oon iibsanaa kaabisha xageenu ka baxaa oon iibsanaa qunata waxaan ka codsanaynaa in dadka naloo keeno oo meesha naloo xoojiyo na lagama iibsado hooyooyin waxaan nahay meesha ku rafaadsan baan nahay sababta waxaa naloogu iibsan dee suuqi waa suuq laga dhigay suuq lama soo dhaafayo suuqa iyaga halkaas suuqan uma soo dhaafayo maalinta xabuubtu qaali tama suuqeega naloo oganyahay casarkiina waan casarkiina walaalay waan noqonaa suuqaan tagnaa suuqana boolis baa naga soo kaxiya hooyooyinkii suuqa laga soo raray baa nahay xabuubta deegaanka lanoo keenaan ka qaadanaa oo ka qiimo jaban dadkii nooma yimaadaan maxaa la yidhaahayay kolkay kolaygu ay tahay sideedda way kala yaacaan dadkii dee lasoo raray suuqay ku wada noqdeen waxaanu leehay dee waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh inay dadkii da suuqa gale inay noo soo rareen magaalo ka dhigaan hooyooyinkii waxaan nahay ganacsigii araarse laga soo raray baan nahay halkanaan ku ganacsanaa annagota deegaankaan ku ganacsanaa tii deegaankana looguma yimaado dadkan araarse fadhiya waa dadkiina loo keenay ee dib nooga noqday hooyooyin waxaan nahay halkan ku shaqaysta waxaan dowladda ka codsanaynaa inay dadka noo keento inay meesha noo xoojiso in waxaan ku leeyahay dadka halka ku ganacsanaya in xaqna loo wada keeno oon ku wada ganacsanno annaguna hooyooyinka waxaan nahay halka ku ganacsanaya ee dowladdu keentay dadkii alaarsa laga soo raray dowladdu keentaa nahay de waxaan ku leeyahay waxaan idinka codsanaynaa inaad noo keentiin dadka meeshana aad noo xoojisiin daartan hibinaya waxoogaa waddan ka baxday basashan waa tii waa qiimaha ku wada weyn tana nooga jaban way nooga jaban tahay taa anagu ma iibsano taanaay anaga macal basasha xaggeena ka baxdaa oon iibsanaa kaabish xaggeena ka baxaa oon iibsanaa qurata waxaan ka codsanaynaa in dadka naloo keeno oo meesha naloo xoojiyo nalagama iibsado hooyooyin waxaan nahay meesha ku rafaadsan baan nahay sababta waxa naloogu iibsada dee suuqi waa suuq laga dhigay suuq lama soo dhaafayo suuqa iyaga halkaasa suuqa numa soo dhaafayo maalinta xabuubtu qaali tama suuqeega naloo oganay casarkiina waan casarkiina walaalay waan noqonaa suuqaan tagnaa suuqale boolis baa naga soo kaciya hooyooyinkii suuqa laga soo raray baan ahay habuubta deegaanka lanoo keenaan ka qaadanaa oo ka qiimo jaban dadkii nooma yimaadaan maxaa la yidhaahayay kolkay kolaygu ay tahay sideedda way kala yaacaan dadkii dee lasoo raray suuqay ku wada noqdeen waxaan u leeyahay dee waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh inay dadkii dee suuqa gala inay noo soo rareen magaalo ka dhigaan geestiisa kusimaha xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka maamulka magaalada jigjiga khadar cabdi cabdulaahi oo ka jawaabaya cabashada bulshada ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii suuqan uu ugu soo noqon lahaa sidii hore islamarkaana ay dabagal ku hayaan sidii dib ugu soo celin lahaayeen dadkii dib uga tegay suuqan waxaanu isla garannay in aanu inaanu u rarno xeradii gowraca annaga oo dadkii uga faa'iideynayna boosas bannaan guryo bannaan inaan si ay ugu ganacsadaan halkii ay ka ganacsan jireen wadooyinka taa kadib waxaan waxaa ballaadhay shaqadiisiina bilaabay suuqii waxaa kasoo noqday caqabado oo ah dad intay ka dhagaadeegeen inay halkan ka kacaan halkaa tagaan sidoo kale waxaa jirta bakhaaro ka kiraysan araaso akabaabigeeda marka oo khudaarta bannaanka bakhaarka dibaddiisa ku iibinaya waxaan waxaan kacnaa ama aan soo toosnaa aroortii salaada subax markaan tukano ama ama koob iyo toban saac iyo badh waxaanu ka howlgallaa hawshaas oon aroor kasta tagnaa shaqaale ku qornaa annaga laftigeega aan ka qayb gallaa aanu had iyo jeer dabagal ku haynaa waxaanan la dagaalanaa dadka mataqaanaa ku ganacsanaya wadooyinka dadka sidoo kale ku ganacsanaya iyagoo bakhaarka meesha le inay banaanka usoo saarane banaanka usoo bixinaya si uu suuqaasi u noqdo suuq jiro oo shaqeeya bakhaaradan meesha ku yaala iyo dadkan meeshan ku ganacsanaya waxay meesha ku tegeen jinaxyo fara badan dabagallo fara badan ka tallaabo qaad fara badan annagoo kaashanayna labada xaafadood ee xaafadda koowaad iyo xaafadda labaadba annagoo kaashanayna ayaa waxaanu tallaabo ka qaadnay dhammaan bakhaaradii bannaanka usoo saaraysay sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadnay dadkii waddada ku ganacsanayay halkaasi dhigayay laakiin hal iyo laba kala soo noqota halka intay kasoo qaataan kaariyoona kusoo qaataan keensada meeshan araaso ayaa jirta kuwaasina dabagalkeedii iyo maaragta anagoo la kaashanayna xarunta xaafadda aan la kaashanayna oon aroor walba iyaguna ay nala soo kacaan aroortii ayaan hawshaasi kaga jirnaa maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ku nool dhallinyaro badan oo soomaali ah oo isugu jira kuwo ku dhashay kuwo ku koray iyo kuwo halkaasi u soo guuray dhallinyaradaasi ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay ciyaaraan kubadda koleyga waxaa jira tababarayaal u go'ay inay ciyaartooyda ay ka caawiyaan xirfadda kubadda koleyga macallimiintaasi waxaa ka mid ah qaasim nuur wariyaha v o a ee nairobi yaasin ciise u dheere ayaa qaasim nuur waxaa uu ka wareystay caqabadaha iyo horumarka dhallinyarada ciyaaraha kubadda koleyga ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa macalin qaasim nuur waxa uu ka wareystay caqabadaha iyo horumarka dhallinyarada ciyaaraha kubadda koleyga laga soo bilaabo labada kun laba-iyo tobankii ilaa iyo maalintadan la joogo waxaan ahay ama aan soo bilaabno yar coach yariis ah oo ilaa agkan jira oo basketballka dadka islii degan amaba ciyaara basketballka way i wada yaqaanaan eight street meel ku taalaa jirta dhallinyaradii aan tababaray waxaan dhihi karaa boqolkiiba labaatan qaranka soomaaliya wiilal iyo gabdhaba ay u dheelaan oo xaggay joogaan qaarna waxay ka dheelaan horyaalada soomaaliya halkaana qaaraa ka dheelo horyaalka dalka kenya laakiin haddii aa usoo laabto su-aashaada oo ahayd maxaa burburiya kooxaha markii aad aas-aastid okay horta aniga go-aankayga maalinkaan imaanayay garoonkaas waxay ahayd labada kun iyo sideedii markii ugu horreysay aan garoonka tegayay waxaana ka ciishooday inaan garoonka ku arkay saddex gabdhood oo soomaaliya ah iyo laba wiil oo keliya inta kalena ay yihiin dadka aan soomaalida ahayn ee dalkaan degan taasa waxay igu dhalisay maxaa u diiday maadaama xaafadda xaafad soomaaliyeed ay tahay inay baasketka ciyaaraan maalintaas caatifadii aan qaaday waxay ii horgashay labada kun laba iyo tobankii inaan aniga coach noqdo tiimkayga ugu horreeyey ee aan qabtana gabdhay ahaayeen koobabkay ii soo qaadeen waxaan dhihi karaa ilaa iyo afar koob waaye gabdhaha markaan bilaabay dhowr bilood kadibna wiililaan bilaabay waxaana bilaabi jiray da-da yafka ah qofka markuu laba iyo toban jir meelahaas yahay amaba gabdhaha secondary markay soo dhameeyaan oo kale iskuulka sare wax weliba oo aan aasaasno oo tiimam aan aas-aaso markaan baxo waxaan ku dhihi karaa anoon is ammaanaynin siduu alle ila og yahay ma jiro game aan ka qayb galay oo nairobi ka dhacayay oo kooxdeyda ama gabdho ama wiilal aan la aaday oo koob la-aan aan soo laabtay inta badan koowaadaan galaa haddii kalena koobka kaalinta labaadaan kusoo laabtaa laakiin ma jireyso kooxdi sababta wax kale ma ahan kow gabadhii waa la guursaday laba wiilka tariiboo galay tahriiboo galay saddex qofka wuxuu u laabtay dalkii soomaaliya afar reerka uu la joogay ama reerka ay la joogto la shaqaynaysay ayaa guuray oo xaafaddii meel meel kale u guureen marka waxaa dhib ku noqonaya transportation inuu soo helo imaanshihii xaafadda maadaama dadka aad ay u kala fog yihiin qaasim maraan wax ka weydiiyey culayskan xagga garoomada ay kiraystaan ee ciyaaraha basketka iyo dhalinyarada la dhiiri gelinayo haddii ay jiraan fursado kale oo jaaliyadda soomaalida ee magaalada nairobi gaar ahaan rugaha waaweyn ee ganacsiga iyo moolasha hadda laga furay xaafadda isley iyo kambaniyadan waaweyn ee kale aada la shaqaysaan ma jiraan wax fursada oo ay idinka caawin karaan ama garoomo aada leedihiinba aada samaysan kartaan isagoo arrimahaas ka jawaabayana mar kale waxa uu yidhi dadka waxay ku mashquulsan yihiin horumar wax soo saar iyo ganacsi iyo waxqabad qof usoo jeedo dhanka sbortiska oo maanta raba inuu kuu garab istaago way iska yar tahay marka taasi waxay noo sababtay in alxamdulilah ilaah ugu mahadino in dadkii soomaaliyeed ay nagu taageeraan oo markaas kadib faa'iidooyinka aan ka helanay qaarkood waxaan ku bilownay marka inaan annagana ku maalgelino sportiska anigoonan u eegaynin qaybtaan aniga coachka ka ahay oo keliya basketballka laakiin footballki ha ahaado balooniyada kale ha ahaado xataa dad ka mid ah oo anaga nala shaqeeyo ayaan tiimam u sameynay oo kooxaha u ciyaara hadda waxaa jira ciyaaro ay ciyaaraan sometimes dhalinyarada caanka ah ee dalka yimaada iyo dhalinyarada kenya joogtoo kale waxyaabahaasoo dhan waa maalgelinaa hooshaas waa qabanaa alxamdulillah dhanka sportiskana aadaan u taagay hadda waxaa jiro waxyaaba aan horay jiri jirin kubadda markii laga hadlo cagta ama lugta loo yaqaano soomaali badan ayaa garooma yeelatay laakiin waxoogaa cilada jirto waxay noqotay garoon weliba lacagaa lagu rabaa sidii hore oo garoon caadi laiska aadi jira ma jiro qiimaa lagu rabaa qiimahaasaa xoogaa culeys ka jiraa ayadana waxaan ku jirnaa habkii aan u maamuli laheen iyo habkii aan u samaysan lahayn annaga laftirkeena garoon aan annaga leenahay oo bulshada kuwa ugu liita aan waxba awoodin aan garab ku siin lahayn kaasi wuxuu ahaa macalin qaasim nuur oo wariyahana v o a yaasin ciise dheer ugu warramayey magaalada nairobi haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan
sabde cadawayaa jiray dadka soo caadibi jiray oo cidhiiri geli jiray laba waa la cirib tiray cilmilii wax laga baray cirka waa taan loo kacay ila caraabi gaajo cayir xoola laga dhaqay cilmilii wax laga baray cirka waataan loo kacay ila caraabi gaajo cayir xoola laga dhaqay hayeeshee colkow daran weli cayma lowaa hayeeshee colkow daran weli cayma lowaa cuulimada cakuye caafimaadka baadhay cudurradaan la dabagoyin caashiqa wax lagu daro ruli madaca ku yee adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la daba goyin caashiqa ha lagu daro Hey! La, la, la, la, la. Whoa, whoa. La, la, la, la, la. Whoa, whoa. cimrigiisu dheeraa ciidankiisu badnaa calankiisu adagaa waxaa ila cajaa'iba caraduu ku nool yahay ciddan kaga dacwoonaa wuu inaga cadgoosto kacabaadda dunidu yee waxaa ila cajaa'iba caraduu ku nool yahay ciddan kaga dacwoonaa wuu inaga cadgoosto kacabaadda dunidu yee sidee loo curyaanshaa oo loo cadaadshaa sidee loo curyaanshaa oo loo cadaadshaa dhulli madaca ku yeer adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la daba goyin caashiqa ha lagu daro dhulli madaca ku yeer adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la daba goyin caashiqa ha lagu daro caynka midab gumaysiga xadba ruuxuuna qabay oo ciirsiina u diid cid la keligii ula bayir haddii loo calaacalo ma yaqaana cabasho taa waxaa caddayn karaa intu curadii naga dilay cidla keligii ula bayir haddii loo calaacalo ma yaqaana cabasho taa waxaa caddayn karaa intu curadii naga dilay caquya waxa ka sii daran caraduu inoo qabo caquya waxa ka sii daran caraduu inoo qabo cuulimada caquye
intaasina waxaa ku dhan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anuga ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
lagu daro culimada caquye adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la dabar goyin caashaqa ha lagu daro cashaqa cashaqa ha lagu daro caashaqa ha lagu daro caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa caashaqa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.